بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى إخواني في الله وحين بلابنا ونصو خلاصيننا سلسلة أن بحني صيام رمضان إنه بشهر رمضان u soomo sidii nebigu u soomay calayhi salaatu wassalaam aynu baranno axkaamtiisa iyo aadaabtiisa marka tacliimu siyaami ramadaan ama khulaasatu sawmi nnabiy sala allahu alayh waalih wasalam waxaad ogaataa marka ikhwaani fillahi qof walba oo muslima awalan marka ugu horraysa naftayda iyo idinkaba waxaan idinku naseexaynayaa inaynu ilaahay ka cabsano leannahu cabsida aynu ilaahay ka cabsanayno taqwada waa wasiyadii ilaahay noo dardaarmay oo allah uu yidhi walaqad wasayna aladiina utul kitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah taqwadii ilaahay noo dardaarmay innaga iyo ummadihii inaga horreeyeyba weeye nebiguna waa inoo dardaarmay calayhi salaatu wassalaam ittaqi allaha xaytamaa kunta buu ina yidhi meel walbaad joogtid alla ka cabso taqwaduna waa in aad la timaadid laba arrimood itimaalu awaamir illaah ilaahay wixii uu ku amray inaad la timaadid waijtinaabu nawaahi iyo wixii uu kaa nahiyey bannaanka inaad ka martid labadaa arrimood qofkii la yimaada ayaa taqwada xaqiiqadeedii fahmay soomkuna waxa weeya meelaha taqwada laga helo ayuu ka mid yahay sida ilaahay buu u yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ay waxaa soomka lainoogu waajibiyey liajli inaynu taqwo ka helno oo aynu alla ka cabsano haddaba silsiladaas aynu u qaybin doono qodobada ku wada imaanaya soomka ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala qodob qodob u sharaxaynaa dersiga marka ugu horeeya silsiladan waxa uu noqonayaa wujuubu sawmi ramadaan waajib inuu yahay sawmu ramadaan ama uu yahay ruknu min arkaani alislaam oo qof walba oo shuruuddii loo baahnaa laga helay waajib ku noqonaya adillada ina tusaysa ayaynu ku soo qaadanaynaa dersiga ugu horeeya waa addarsu alawal dersigaa koowaad marka wuxuu ka hadlayaa inaynu fahanno adillada ina tusaysa inuu waajib yahay soomku iyo adilada ina tusaysa inuu yahay ruknu min arkaani alislaam iyo qaabka aynu u soomayno bisha qaabka loo arkayo iyo qaabka loo baahan yahay yaa marka marka ugu horrayso soomku waajib ku noqdaa soomku wuxuu waajib ku noqdaa qof muslim ah caaqil ah baaliq ah muqiim ah saxiix ah oon xanuunsanayn iyo waintifaa'i almawaanic wax u diiday in la waayo qodobka ugu horey marka waxa weeye almuslim waxaa ku baxay gaalkii gaal soom waajib kuma aha waayo lagaba aqbali mayo macnaa waajib kuma aha markaan leenahay macnaheedu waxa weeye hadda oonmayno soom ilaa uu ashahaato laakiin aakhira waa lagula xisaabtamayaa sida qowlka saxiixa ahlusunna ay qabaan in waxa weeye axkaamta sharcigaa aakhira lagula xisaabtamayo oo ay ka tageen marka innagu waxaan ka hadlaynaa muslim gaal baa meesha ka baxay waa inuu qofku muslim yahay caaqil waa inuu qof caqli leeyahay oo waalayn majnuun ahayn qofku qof caqli lahaan bikaama inuu caqli lahayn wayusa ahayn inuu noqdaa qof caaqil ah leannahu mukalaf waxa lahay qofka caaqilka ah takliifka sharciga waxa uu fuulaa qofku inuu caaqilaya wax kala garanayo saddex inuu yahay baalig oonan saqiir ahayn caruur inuusan ahayn oo baalig yahay gabadhii marka waxay baalig ku noqotaa baaliga inay ama xaydka yeesho ama waxa weeye calaamadihii dumarka laga helo oy gabadh u ekaato qof weyno dumara ama ay shan iyo toban sano gaadho wiilkuna waa sidoo kale inuu waxa weeye ixtiraamkii ku dhaco biyo yeesho ama calaamadihii ragga lagu yiqiino sida garka iyo waxa la mida ama timaha hoose iyo waxa la mida ay kasoo baxaan ama shan iyo toban sano u gaadho marka baalig waa inuu yahay saqiir baa meesha ka baxay saqiirka marka soomka marka leeyahay soom oo la barayo waa lasii barayaaye waajib kuma aha oo waa tababar lagu sii tababarayo waa inuu yahay baynu niri marka muslim caaqil baalig saddexdaa shardi weynu faane waa inuu yahay qof muqiim ah oo waxa weeye qofka musaafirkaa waxa u banaan isaga inuu afuro oo waa inoo imaan doontaa asxaabu lacdaar dadka ay u banaan tahay inay afuraan marka qofkan musaafirka ah isaga waa u banaanto ilaahay baa yidhi faman kaana minkum mariidan oo calaa safarin fi ciddati min ayaamin ukra way u banaan tahay marka inay afuraan waana inoo imaan doonta marka muqiim waa inuu yahay oo muqiim waxaa la yahay qofka beledkiisii joogo gurigiisii joogo oon musaafir ahayn waay qofka kale muqiim saxiixulbadan waa inuusan mariid ahayn oo aayadda hadda aan sheegaynayo man kaana minkum mariidan buu yidhi ilahay faman kaana minkum mariidan marka mariid hadduu yahay inuu afura u banaan waana inoo imaan doonto axkaamtiisu intifaau lmawaanic waa in la helaa wax soonkii u diida waa inayna jirin oo masalan ama cadow ama wax kale ama ama wax soomkii u diida waa inayna jirin calaa kulli xaal marka shantaa hore oo waxa weye muslim caaqil baalig muqiim inuu yahay waxa weye saxiixulbadan caafimaad qaba oo aan marayd marad uusan qabin u diida soonka intaa qofkii laga helo soonkii waajibbu ku noqonaya waxaynu ogaanaa marka ikhwaani fillah soomku inuu aadaab leeyahay waajibaad leeyahay axkaam leeyahay waxaynu arki doonaa sida duruusta soo socota inuu soomku aadaab fara badan leeyahay haddaba makaanada soomku uu ku leeyahay islaamku waa makaano sarawi waxaynu sheegi doonaa marka fadaaishiisa iyo wanaaggiisa qofkii ilaahay darti u sooma oo ka dheeraada wixii laga xarimay waa shahru sabri baa la yidhaahdaa qofkii marka ku dadaala ajar fara badan buu helayaa waa shahru lmaqfira waa shahru lmaqfira waa shahru tawba waxa weeye waa bishii laysku dembi dhaafayey naarta laiska xoreynayey waana inoo imaan doontaa in naarta laiska xoreeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga digay inuu soonkeenu noqdo soon aan loo aaba yeelinoo qofku wuxuu raba iska sameeyo waxaa marka xaqiiqaa inaynu ogaano qofka soonkiisa ajarkiisa iyo nusqaantiisa iyo dhammaystirkiisa waxay u noqonaysaa sida uu u waafaqo soomka nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaba yajib calayna waxa waajib inagu ah an natacallama axkaama asiyaam inaynu baranno axkaamta siyaamka ka bacdi aynu tadbiiqinno oo aynu u soomno sidii nebigu u soomay wixii uu ka tegay ou ka tagno wuxuu sameeyey aan samayno sidii ugu camal falay inaynu ugu camal falno waayo inay nebigu wuxuuna leeyahay xadiis saxiixa rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash badanaa mid sooman oo waxa weeye soonkiisa aan ka faa'idaynin ilaa gaajo iyo haraad mooye wax kale ka faa'idi mayo gaajo iyo haraad buu ka faa'idayaa inaynu marka kuwaa ka mid noqon baa la rabaa xadiidkana waa suu nebigu ku lahaa horta xadiidkan waa xadiid saxiixa oo waxa weeye ay warinayaan imaamu ibni maajah ayaa warinaya wa sheekha albani waxa uu ku saxiixinayaa waxa weeye fi saxiixi aljaamici asagiir ayuu ku saxiixinayaa raqamka waxa weeye saddex boqol iyo waxa weye saddex kun afar boqol sideetan iyo sideed iyo sunan ibni maaja wuxuu kaloo xadiidkana nebigu ku leeyahay man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi sida inoo imaan doonta boosteeda falaysa lilahi xaajatun an yadaca dacaamahu wa sharaabahu qofkii aan ka tegin qowlu zuurka xumaanta aan ka tegin waxyaalaha muxaramka ah ka dheeraan waxba tari mayso cunto iyo waxaan ka tegay sharaab walidalika laabudda min macrifati sawmi nabiy sala allahu alayh waali wasalam inaynu soomkii markii nebiga baranno kabacdi markaa aynu nafteenna ku tadbiiqinno calaa cilmin wa basiira inagoon taqliid ku soomaynin ayaa waajib inagu ah aayado badan oo kitaabka ilaahay iyo axaadiis badan ayaa fadaaisha soomka iyo wanaagooda ka hadlay iyo wujuubnimadeeda iyo waxa weeye ilaahay agti waxa u yaalla qofka sooma amaa marka fadaaisha waa inoo imaan doontaaye waajibnimada maxaa ina tusaya wujuubka waxaa ina tusayaa sawmu ramadaan waa waajib waa fard cala almuslimiin farada allahu cala almuslimiina sawma ramadaan fi sanati athaaniya sanadkii labaad oo min alhijra ayaa ilaahay ku waajibiyey dadka mu'miniinta soonka nebiguna madiyuu joogi fa budi'a bihi bitakyiir cala atakhyiir waxaa lagu bilaabay oo allah uu ku bilaabay takhyiir takhyiirku waa maxay waxa weeye waxaa layna ikhyaar geliyey markii ugu horreysay inuu qofku soomo iyo inuu intuu iska afuro isagoo awoodaba uu bixiyo fidyo waa la nasakhay marka hadda waa waajib waa rukni min arkaani islaam qofkii shuruudda asxaabul acdaa ka mid noqda unbaa afuri kara qof kale ma afuri karo haddaba sanadkii labaad baa laynagu waajibiyey allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi fi suurati albaqara ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin faman tadawca khayra fahuwa khayrun lah waan tasumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun fi suurati albaqara ayaa allah subxaana wa tacaala aayadaha inoogu amray marka ugu horraysa allah wuxuu inoogu dhawaaqay biismi aliimaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'min waxaa lahay qofki ilaahay rasuulka rumeeyey oo waxa weeye muslim ah oo dariiq ilaahay ugu talagalay maray qofkii marka iimaan laga helayow ya ayuha aladiina aamanuu qof walba oo mu'mina ilaa qiyaami asaaca ilaahay waxau yidhi kutiba ay furida kitaabadu waa waajib waa lagugu waajibiyey wey waa lagugu farad yeelay waajib buu kugu yahay kutiba asiyaamu soom baa laydiku waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii ummadihii idinka horreeye loogu waajibiyey nabiyullaahi aadam laga soo bilaabo soomka ummadda waajib buu ku ahaa kamaa kutiba cala aladiina min qablikum marka way dhici kartaa in axkaamtiisu kala duwanaayeen laakiin asalka soomka ummadahoo dhan waajib buu ku ahaa sida salaaduba waajib ugu ahayd ummad walbana marka qaab baa loogu waajibiyey ummaddeennan innaga bishaa ramadaan baa laynagu waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ay liajli inaad heshaan ood ka xasilisaan oo aad heshaan taqwo alla ka cabsataan ayaa soomkii laydinku waajibiyey ee ilaahay gaajadeenna waxba ku fali mayo ee innaga ayaa la rabaa nafteenni in la tarbiyeeyo oo waxa weeye aynu taqwo helno oo aynu ilaahay ka cabsanno oo aynu bishaa ramadaan ilaahay daraadde u soonno meeqaa marka laynagu waajibiyey waa ayaaman macduudaat waa maalmo tirsan wey waa shahru ramadaan ilaahay baa aayadda dambe ku sheegi doona shahru ramadaan aladi unzil marka waa ayaaman maalmo wey leanna soddon beri ama sagaal iyo labaatan beri wey bilba inuu ka yaraadaa dhici karta waa ayaaman macduudaat waa maalmo la koobay wey maxaa markaynala gudboon yaa loo ogol yahay inay afuraan haddii qof walba oo mu'mina soonkii waajib ku noqday shuruuddiina aynu fahnay faman kaana minkum mariidan qofkii idinkayda ka mida oo min almuslimiina minkum ay min almuslimiin muslimiinta ka mida oo mariidan xanuunsan oo markaa xanuun la soomi waaya maradku laba u qaybsami doonaa asxaabul acdaab bay noogu imaan doonaa duruusta soo socota faman kaana minkum mariidan qofkii xanuunsan oo calaa safarin ama waxa weeye safar ku jira oo waxa weeye safar ku dhex jira qofka noocaasa fa ciddatu min ayaamin ukar waxaa u bannaan inuu soomo inuu afuro maanta oo waxa weye maalmahan u afuro kabacdi markaas uu soo celiyo maalmo dambe fa ciddatu min ayaamin ukar maalmo dambe inuu soo celiyo oo afuro ayaa u bannaan marka ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukar maalmaha dambe ayaa u bannaan inuu waxa weeye laga raba oo alqadaa'u fii nahaar fii ramadaan waa inoo imaan doonta haddaba allah waxauna yidhi waa meeshii takhyiirka aynu sheegnaye wa cala aladiina yutiiquunahu kuwii awoodayey fa fidyatun dacaamu miskiin kii aan awoodin lagama rabo kii awoodayay oo iska afuray waxaa laga rabaa miskiin inuu quudiyo faman tadawaca khayran qofkii khayr la yimaado oo ama waxa weeye laba miskiin quudiya ama waxa weeye soon sunnacda la yimaadoo badiya fa huwa khayrun lah taasaa u khayr badan wa an tasuumuu inaad soontaan oo aadan afurin ayadoo weliba ku bannaanayd ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad wax garanaysaan taasaa idiin khayr badan haddaba arrintaa takhyiirka ah fii awali islaam bay ahayd uma nusikha waa la nasakhay hada takhyiir waa la nasakhay kamaa habata can cabdillaahi bni cumar siduu yidhi cabdullaahi bni cumar wasalamata bni akwac sida ay yidhahdeen radi allahu canhuma qaala waxay yidhaahdeen nasakata waxaa nasakhay takhyiirkan waxaa nasakhay qowluhu tacaala shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu allah waxa uu yidhi bisha la soomayo oo ayaama macduudaada waa shahru ramadaan waa bishii ramadaanka alladii bishaasoo unsila la soo dejiyey fiihi bishaa dhexdeeda la soo dejiyey alqur'aanu qur-aankii la soo dejiyey qur-aankaasoo hudan linnaasi dadka hanuun u ah waa ciddii rumaysoo raacda wa bayinaatin caddayn u ah wabayinaatin min alhudaa hanuunkiibuu kuu caddaynaya kuu waadixinayaa dariiqi hanuunka waalfurqaan xaq iyo baatilkuu kuu kala saaraya waa kan macalshaahidku marka naskiga faman shahida qofkii xaadira oo xayiyoo nool oo muqiim ah oo baalig ah oo jooga oo bishii ramadaan u dhalato isagoo muqiim ah faman shahida minkum ashahra minkum ay min almuslimiin ashahra ay bishii ramadaan falyasumhu bishii ramadaan ha soomo oo yuuna ka tegin waa waajib wey marka amar weeye waalamru yadullu cala alwujuub usuuliyiintu sida ay qabaan amarkuna waajib buu ku tusaa bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidka in ay saas cabdullahi ibni cumar iyo salam salamat ibni akwa ay yidhaahdeen nebiguna sidiibu u soomay saxaabaduna waa u soomeen weligoodna muslimiintu saasay u soomanaayeen uma asbaxa sawma ramadaan kabacdi waxa uu noqday ramadaan ruknan min arkaani alislaam rukni arkaanta islaamka lagu dhisay shanta tiir oo islaamka lagu dhisay oo nebigu uu yidhi sala allahu alayh waali wasalam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan tiir baa lagu dhisay waa arkaanta weeye islaamka shahaadati an laa ilaha illa allah anna moxamedan rasuulullah waa ruknigii koowaad inaad qirtid ilaahay nebi maxamedna qirtid inu rasuulka ilaahay yahay laba wa iqaami asalaa salaada inaad oogtid wa iitaa'i zakaa sakada bixisid haddaad maal leedahay wa xaji ilbayt aada soo xajidid wa sawmi ramadaan marka riwaayadaha qaarna sawma ramadaan bay soo hormariyaan qaarna xajulbayt oo xajkay soo hormariyaan waa isla sidii shantaa rukni wey akhrajahu imaamu bukhaariyo wa muslim ayaa soo saaray haddaba sawmu ramadaan wuxuu noqday rukni min arkaan alislaam waa macluum min addiini bidaruura qofkii wujuubkiisa diida oo inkira diinta waa ka baxaya waana ku gaaloobaya walciyaadu billah haddaba ikhwaani fillah adiladeedu waa cadda oo qof walba oo muslima maanta sawmu ramadaan inuu waajib yahay waa rukni min arkaan islaam uu yahay waa macruuf oo cidna shaki kagama jiro oo dadkoo dhan waa garanayaan saqiir iyo kabiirba marka inaynu kusii dheeraanno waxba muhiim ma aha haddaba waxaynu u soo gudbaynaa waxyaalaha habboon oo bishiiba intayna dhalan laynaga rabo horta awalan waa inaynu u diyaargarownaa bishii ramadaan ma aha macnaheedu in cunto loogu diyaargaroobayo oo guriga cunto laga buuxinayo ee waa in loogu diyaargaroobaa qalbiga iyo waxa weye isticdaad albadan loo diyaargaroobo inaad bisha ramadaan soontid inaad waxa weye wanaaggeeda la timaadid inaad dembi dhaafishid haddaba waxaanu ugu diyaargaroobaynaa hal maalin oo ka mida inaysa inaga tegin sidaa daraaddeed ayaa ummadda waajib waxaa ku ah inay marka ugu horraysaba koobaan oo ku dadaalaan bishii shacbaan inay soddonkeedii dhammaystiraan hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaatana inay ogaadaan leanno nebigu wuxuu yidhi bishu qamariga ah waxay noqotaa sagaal iyo labaatan waxayna noqotaa soddon sidaa daraaddeed waa inaynu bishii shacbaan aynu tirinnaa oo dadka islaamka waxaa laga rabaa waa fardu kifaaya inay ku dadaalaan bishii shacbaan inay tiriyaan leannu nebigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wassalaam xadiidkii abu hurayra radi allahu canhu nebigu waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam suumuu liru'yatihi ay ku sooma liru'yati lhilaal liru'yatihi haada damiirka waxaad u celinaysaa hilaalka bisha bishii ramadaan ku sooma aragti wa afdiruu afura oo ku afura liru'yatihi markaad aragtaan waa maalintii ciidda afura fa in humma calaykum haddii layda ka qariyo fa akmiluu dhammaystira shacbaana bishii shacbaan talaatiina soddon beri u dhammaystira ha akhrajahu imaamu albukhaariy wa muslim wa gayruhuma xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey waajibkayna saaran inuu yahay inaynu soomkii aragti ku af ku soonno haddaba halkaa waxaa ka baxay cilmi farag inaan lagu soomaynin oo la odhanaynin taariikhdu waxay qoraysaa waxa weeye intaa iyo intaa iyo maalin hebla ayaa soomku bilaabanaya waxaa waxba kama jiraan waa in aynu ku soonno aragti waana inaynu ku soon ku afurno aragti sidaa daraaddeed ayaynu ugu dadaalaynaa ee ma aha inaynu odhanayno waxa weeye cilmi farag iyo waxaan loo baahnayn inaynu isku mashquulin haddaba aragti indhahaaga lagu arkabaa la rabaa suumuu liru'yatihi ku sooma aragti ku sooma bishii inaad aragtaan wa afdiruu ku afura liru'yatihi aragtina ku afura aragtidaasi marka waanu eegi doonaa oo waa caddayn doonaa oo axaadiisa soo socota ayaa caddaynaysa aragtidaasi nooca ay tahay waynu caddaynaynaa laakiin xadiidkaana ka hormarinaynaayo cabdullaahi ibnu cumar sidoo kale isagana waxa uu yidhi oo taa hore caddaynaysaa laa tasuumuu xataa taraw lhilaal ha soominina ilaa aad bishii aragtaan walaa tufdiruu ha afurinina xataa tarawhu ilaa ad aragtaan fain gumma calaykum faqdiruu lahu haddii laydaka qariyo oo daruuri idaka qariso faqdiruu lahu qadaro ay dhammaystira waa qadartu xadiiskii hore kale la mid tahay qiyaasa wey oo soddon beri u dhammaystira ha haddaba marka waxaa dhici karta maanta masalan inay bishii shacbaan sagaal iyo labaatanta waxaa dhici kara biri marka inay soom noqoto waxaana dhici karta inay bishii shacbaan soddon noqoto ile maanta sagaal iyo labaatan baynu joognaa bishiina sagaal iyo labaatan bay ku dhammaataa haddaba waxaa dhici karta marka inay biri soom noqoto waxaana dhici karta inay biri noqoto soddonkii shacbaan maxaan samaynaynaa inala gudboon nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay faakmiluu ciddata shacbaana tala fain gumma calaykum laba arrimood weeye inaynu bishii aragno oo aynu naraano bishii shacbaan sagaal iyo labaatan bay ku dhammaatay leannahu bishii baad arato waanu aragnay waa ko inaynu arki weyno maxaynu samaynaynaa haddaynu arki weyno laba arrimood baynu mid samaynaynaa haddaynu arki weyno cid aragtay hadday inoo sheegto sida xadiidka soo socda haddii cid aragtay inoo sheegto waan soomaynaayo waan qaadanaynaa haddii cid inoo sheegtay aynu weyno bishii shacbaan baynu soddon dhammaystiraynaa sidaa daraaddeed maalintaa yowmu shakila la yidhaahdaayo ma banaana in la soomo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ina leeyahay laa tasuumuu laa tuqadimuu ha kala hormarinina ramadaan bisawmi yowmin walaa yowmayni maalin iyo laba maalmood ha kala hormarinina ramadaan ilaa rajulan yasuumu sawman falyasum rawaahu muslim ilaa awal nin isagu soon sunna a soomayey oo maalinna soomi jiray maalina afuri jiray ama khamiis iyo isniin iyo kusoo beegantay kaasi soomkiisii sunnaha ahaa way u bannaan tahay inuu soomo laakiin soomkii waajibka ahaa baan sii soomayaa lama ogola saa daraaddeed baa camaar ibni yaasir radiallahu canhu waxa uu yidhi saxaabigii jaliilkaa man saama qofkii sooma alyawma aladii yashuku fiihi nnaas maalinta yashuku fiihi lagu shakisan yahay waa maalinta laga shakiyo waa sagaal waa maalinta soddonka shacbaan ah ma bishii baa ramadaan baa kow ah mise shacbaan baa soddon ah shaki baa ku jira faqad casaa abalqaasim nebiga calayhi salatu salaam kunyadiisii weeye waxa uu caasiyey qofkaasi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha rawaahu imaamu tirmidi baa weriyey iyo waxa weeye nasaa-i iyo ibni maaja wasaxaxahu sheekh albaniy raximah allahu tacaala fii sunani tirmidi iyo waxa weeye ayuu ku saxiixiyey haddaba xadiidkaana wuxuuna barayaa maalintaa yowmu shakiga inaan la soomaynin oo ayna bannaanayn haddaba marka khulaasada waxaynu waxaynu khulaasaynaya nebigu wuxuuna yidhi suumuu liru'yatihi ku sooma aragti wuxuuna ina yidhi maalinha kala hormarinina bisha ramadaan waaye maxaa markayna la gudboon maanta sagaal iyo labaatan marka haddii ay tahay galabnimada bishii baynu raadinaynaa inaynu aragno waynu arki weynoo daruur baa inaga qarisay waxaynu raadinaynaa wax arkay oo inoo sheega akhbaar baynu raadinaynaa sida xadi maxaa u daliila marka akhbaar inaynu raadinayno xadiidkan soo socda ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi fain gumma calaykum faatimuu halaatiina u dhammaystira bishii shacbaan soddon intaa hore axaadiistii hore bay kala macno yahay nebigu wuxuu ku daray xadiidka fain shahida shaahidaani muslimaani fasuumuu wa afdiruu haddii ay ka markhaanti kacaan laba qof oo muslimiina sooma inay bishii arkeen bay ka markhaanti kaceen iyadoo maanta sagaal iyo labaatankii shacbaan tahay baynu bishii arki weynay dad muslimiina yidhi annagaa aragnay waa soomaynaa iyadoo bishii ramadaan dhammaad taho sagaal iyo labaatan tahay oo beri soddon noqon lahayd maalintii ciidda aynu sugayno ayaa dad muslimiina yidhaahdeen waanu aragnay innaguna maynu arag wa afuraynaa imaamu axmed baa werinaya iyo imaamu النasaaئي وصaxaxu sheekh albani raximah اllahu tacaala fi صaxiix اljaamic الصagiir wa fi irwaaء اlqaliil haddaba saddex arrimood baa meeshaa inooga soo baxday saddex arrimood ayaa inoo soo baxday waajibku bisha waa aragti in lagu afuro in lagu soomo aragti in lagu soomo aragtidaasi marka waa in dadka muslimiinta ay arkaan ee qof walba inuu isaga arka ma aha waxaan marka maanta la isku mashquuliyo oo la yidhaahda madaalicda iyo waxa weeye beledkayaga in laga arka iyo waxaasoo dhan wax jira ma aha wax axaadiidta waafaqayaan ma aha axaadiid waxa weeye ay khalad u fahmeen bay deliishadeen waana arrin khaldan waa in lagu soomo aragti aragtida dadka muslimiinta oo dhan bay u noqonaysa suumu liru'yatihi waxa weeye jamaacadan amarka la amray waa dadka muslimiinta ah oo dhan meel walba ay joogaan bishuna hal maalin bay dhalataayo laba maalmood ma dhalato marka dadka muslimiinta ah qaarna soomayin qaarna afuran yihiin waa itibaaculhawaa waa dad hawadooda raacaya mana aha diin ilaahay laga baqaa wanaagsan marka haddaynu aragti weyno waxaan raadinaynaa akhbaarta iyo cid inoo sheegta haddii aynu helo fain shahida shaahidaani muslimaani fasuumu ayuu nabigu yidhi waa ku soomaynaa markhaatiga waa qaadanaynaa dadka muslimiinta cuduul weeye waana la qaadanayaa qowlkooda waa weynay wax inoo sheega fain qumna calaykum fa atimuu talaatiin soddon baynu dhammaystiraynaayo ma soomayno yowma shakiga oo ixtiyaar u soomi mayno waxaa kaloo faa'iide ah waxa werinayaa cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhumaa waxa uu yidhi taraaca annaasu alhilaal dadkii ayaa bishii raaraadiyey bishii soon baa la raadinayaa waa la waayey anigaa arkay fa akhbartu nabiya sala allahu alay slam nabigaan u sheegay annii ra'aytu inaan arkay anaa arkay buu yidhi fa saama nebigu waa soomay wa amara annaasa dadkiina wuu amray bisiyaamihi in la soomo rawaahu abu daawuud baa weriyey fii sunanihi wasaxaxahu sheekh albani wasaxaxahu waxaana saxiixiyey waxa weye maaragtay xaafid ibn xajar ayaa waxa uu ku saxiixiyey waxa weye maaragtay ha waxa uu ku saxiixiyey fi talkiis alxabiir ayuu ku saxiixiyey washeikh alalbani raximah llahu tacaala fi sunani abu daawuud ayuu ku saxiixinayaa haddaba marka aima culammadii saasay u saxiixiyeen waa xadiis saxiixa maxaa laga faa'idayaa ru'yadii waxa weye markhaantigii labada qof laga rabay haddii hal qof oo lagu kalsoon yahay oo caadil ah oo fiqa ah uu arko waa la qaadanayaa qowlkiis leannu nebigu waa qaatay cabdullahi ibni cumar ibni khadaab oo lagu kalsoon yahay qowlkiisi nebigu waa qaatay waana amray dadkii sidoo kale sida ciidda inoogu imaan doonta maalin baa ciiddii la raadiyey waa la arki waayey markii la arki waayey ayay waxa weeye iska soomeen maalintii ku xigtay oo ciiddii ay soomanaayeen ayaa markaa dadbaadiye ka yimaadeen markaasay waxay yidhaahdeen annagaa aragnay bishii ramadaan sidaa daraaddeed markaasaa la soomay markaasaa la afuray oo waxa weye la iiday iyadoo la soomanaa marka markhaatiga muslimiinta waa la aqbalaya waana la qaadanaya haddaba qof walba oo muslima waxaan ku boorinayaa inuu ku dadaalo itibaacu sunnati annabiy sala allahu alayh waali wasalam iskana daaya dadka aqwaashooda iyo qowlkooda oo uu ku dadaalo sunnaha inuu raaco oo waxa weeye axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam uu raaco insha allahu tabaaraka wa tacaala markaa darsigii koowaad addars alawal oo waxa weeye axkaamu siyaami ramadaan halka ayuu ku egyahay insha allahu duruusta dambana waynu ku xijin doonaa haddii rabiidno wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin